للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi وbarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah mid ka mid a warbaahinada reer galbeedka oo warbixin ka qortay duqaymaha uu maraykanku ka wado soomaaliya iyo sida wuxuushnimada ah ay u beegsadaan dadka rayidka ah iyagoo ku doodaya inay beegsadaan mujaahidiinta warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah guddiga samata bixinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay gobollada dalka oo gurmad raashin qaybina ka sameeyey deegaanka hargeysyaray ee duleedka degmada jilib boqolaal qoysas ah oo raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay iyo mas-uuliyiinta guddiga oo dadkaasi fagaaro kala hadlay barnaamijkan ku soo gudbin doonaa sidoo kale caawa qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah webiga jubba oo si weyn ugu fatahay magaalada buurdhuubo ee gobolka gedo biyaha oo ka saramaray dhismayaasha guryaha dadka oo ay xaaladdu ku adag tahay iyo gurmad la'aan haysa barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah reer buurdhuubo oo warbaahinta la hadlay sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda siliibyadda ah ee itoobiya oo boob iyo dhac ku haysa nimcooleyda xoolaha ay dhaqdaan shacabka soomaali galbeed heshiiska xabad joojinta khaza iyo xaaladihii ugu dambeeyey filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad toos nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka sida hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen caawa barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonaa qodobo kala duwan hase yeeshee waxaannu ugu horraysiin doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinta hadalhaynta warbaahinta warbixinada iyo dhacdooyinka maanta lagu qoray mareegaha internetka haddii aan eegno ugu horeyn waxaan soo qabanayaa caawa websayteka calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ee sida maalinlaha u daabaca wararka iyo warbixinada gudaha iyo dibadda sidoo kalena soo geliya wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda islaamiga andalus warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah daawo ciidamada mujaahidiinta oo daadgureynaya dadka fatahaaduhu saameeyeen waxaa la faafiyey sawirada dadaallo uu sameeyey guddiga maaraynta fatahaadaha iyo daadadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ku dadgureynayay qoysas badan oo ku go-doonsanaa deegaana hoosega degmooyinka jilib iyo bu-aale gurmad kale ayuu guddiga ka sameeyey hareeraha webiga jubba ee wilaayada jubbooyinka gaar ahaan tuulooyinka manaane aaminey iyo cormale waxaa sidoo kale jiray dad laga soo daadgureeyey tuulooyinka hoosyimaada magaalada hargeysa yarey howlaha daadgureynta waxaa qayb ka qaadanayay ciidamada milatariga iyo xisbada ee mujaahidiinta al-shabaab sawirada sidoo kale waxaa ka soo muuqanayay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga fatahaadaha oo uu ka mid yahay sheekh xasan yacquub cali sidoo kale warbixinada maanta lasoo dhigay calamada waxaa ka mid ah hakaris muslimiin ah oo jabsaday wasaaradda difaaca ee yahuudda markan waxaan soo qabanayaa websayteka soomaali memo warbixinada maanta lagu daabaca waxaa ka mid ah dowladda itoobiya oo boob ku haysa xoolaha ay dhaqdaan shacabka soomaali galbeed waxaa lasoo dhigay sidoo kale soomaali memo xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland oo gacmaha iskula tegay kadib kulankii garoobe sidoo kale waxaa lasoo dhigay soomaali memo kooxda o l e oo dib u bilowday weerarada ka dhanka ah dowladda itoobiya walaalka markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada waxay daabacday maanta warbixino iyo maqaalaad kala duwan qaybta wararka degdega ah ee wakaaladda waxaa saaran warar ay ka mid yihiin guddiga fatahaadaha xarakada shabaab mujaahidiin oo boqolaal qoys oo soo barakacay gaarsiiyey agabyo kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin raashiin baco iyo marakaneeco dadkaas oo ku saamoobay fatahadda uu webiga juba ka sameeyey deegaanada hoosega magaalada jilib shahaada ayaa sidoo kale waxay daabacday warbixin madaxweynaha soomaaliya ayaa markii uu ballanqaaday in shan bilood gudahood lagu ciribtiri doono al-shabaab waxa uu ka codsaday in la taageero waxaana uu mar kale ballanqaaday in sanad kadib uu meesha ka saari doono wuxuuna mar kale dhiirigeliyey in la wada hadlo taasi oo muujinaysa inuu fashilmay gabadh caleyntii xasan sheekh iyo inuu ku fashilmay duulaankii shareecala dirirka ahaa ee wilaayaadka uu ku soo qaaday markan waxaan soo qabanaya websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah muxuu yahay mowqifka dowladaha caalamka islaamka ee duufaanta al aqsa waxaa sidoo kale alfurqaan maanta lagu daabacay colaadda suudaan oo gashay bishii siddeedaad oo xiriir ah markan waxaan soo qabanaya barta uu barnaamijka faafreeb kurarka uu ku leela telegramka waxaa daqiiqado ka hor lagu faafiyey faysalow guddiga maaraynta fatahaadaha oo ku howlan daadgureynta dadka ay fataaduhu saameeyeen ee ku dhaqnaa hareeraha webiga ee wilaayada jubbooyinka waxaa sidoo kale barta lasoo dhigay warar warbixino iyo barnaamijyada iyo wararka ka baxa idaacadda islaamiga andalus oo maqal ah inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantaa faysal mahad waxaa maanta aad loo hadalhayaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka puntland oo kasii dartay iyadoo maanta fashil uu ku soo idlaaday faysal oo kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada maamulkaasi golaha dawaaqidda maamulka garoobe ayaa isku qabtay xeerka doorashooyin gaaleedka maamulkaasi kadib markii guddoomiyaha baarlamanka uu kala diray guddi loo xil saaray soo gudbinta xeerkaas oo dalbaday in dib loo dhigo inta ay ka hagaagayso xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi faysal oo guddoomiyaha baarlamanka maamulka puntland ayaa lagu xaglinayaa inuu la safan yahay siciid deni sidaas ayuuna u kala diray guddigii ka dhiga adeegay awamirtiisa kadib waxaa xaruntii ay ku shirayeen ka dhacay buuqii gacanka hadal muuqaal laga soo duubay gudaha xarunta baarlamanka faysal waxaa lagu arkayey xildhibaanada oo isku baxsanaya islamarkaana kuraas isku tuuraya xiisadan siyaasadeed ee ka dhex jira maamulka garoobe ayaa u muuqata mid kasii daraysa iyadoo la sheegayo in maamulkaas uu lagu halageli doono dagaal sababi kara in gebi ahaanba uu burburo xubintii hadaleynta warbaahinta caawa waa inaga intaa aad buu u mahadsan yahay bashiir muxuyidiin ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a warbaahinada reer galbeedka oo warbixin ka qortay duqaymaha uu maraykanku ka wado soomaaliya iyo sida wuxuushnimada ah ay u beegsadaan dadka rayidka ah waxaa warbixinta inoo haya oo barnaamijka caawa igala qaybgelaya ilyaas cabdulaahi bishii abriil luul daahir maxamed waxay u boqooshay safar si ay u haleesho walaalkeeda kaas oo ku noolaa wilaayada galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxay damacsaneed in carruurteeda ay la kulanto waxay doonaysay inay raacdo walaalkeeda qaasim daahir maxamed balse umaysan suuragelin inay qadka taleefonka isku haleelaan markaas ayayna luul raacday gaari kale oo noociisu yahay tayota si carruurteeda ay ugu tagto qaasim waxaa ka hor yimid gaariga waxa uu arkay luul oo fadhida kursiga rakaabka iyo gabadheeda maryama oo afar jir ah oo ay dhabta ku haysato gacanta ayuu u haatiyey waa uuna u dhawaaqay laakiin gaariga ayaa socodkiisii sii watay wax yar kadib qaasim ayaa waxa uu maqlay jugta qarax culus kadib waxaa xigay qarax kale kadibna waa uu istaagay waxa uuna maqlay qarax saddexaad wax yar kadib dadka ayaa isla dhex maray warar sheegaya in diyaarad maraykanku uu leeyahay ay duqaysay gaari rakaab siday markaas ayuuna qaasim u degdegay goobtii ay wax ka dhaceen markii uu dultegay gaariga ayuu arkay saqafka gaariga oo go'an fadhigii ay fadhiyeen oo burburay iyo rakaabkii idil oo uu dab qabsaday meel laba boqol oo tallaabo u jirta gaariga ayuu qaasim ka helay wixii ka haray jidhka luul lugta bidix ayaa ahayd mid jaban madaxaadiina waa la waayey waxay dhimatay iyadoo haysata gabadheedii maryama oo afar jir ahayd taas oo jidhkeeda ay buuxdhaafiyeen firirka duqaynta qaasim waxa uu jeexjeexay qaar ka mid ah maryihii uu sitay wuxuuna bilaabay inuu uruuriyey hilibka walaashiisa oo dhulka ku kala firirsanaa isagoo murugaysan ayay saacado badan ku qaadatay raadinta qaybo ka mid ah jidhkeeda isagoona adeegsanaya iftiinka nalka gaarigiisa markii uu cirku madoobaaday ugu dambayntii waxa uu soo uruuriye haraadiga jidhka luul iyo maryam oo uu gurigiisu keenay meydka luul aad buu u gubnaa si taxaddar leh ayuuna karfin ugu duubay luul iyo maryam waxaa lagu wada aasay qubuuraha tuulada maalintii xigtay dadka deegaanka ee deggan aagga goobta la weeraray ayaa u yeeray qaasim iyagoona u sheegay markaa inay heleen qayb ka mid ah jidhka luul tani waa sheeko ka mid ah xasuuqyada wuxuushnimo ee diyaaradaha maraykanka ay ka geysanayaan soomaaliya waxaana warbixintan oo ay daabacday shabakadada interasept ay tooshka ku ifinaysaa qayb yar oo ka mid ah duqaymaha wuxuushnimo ee taliska africom uu ka geysanaya soomaaliya iyo sida maraykanku uu uga cararayo mas-uuliyadda dembiyada dagaal ee uu dalkan ka geysanayo baaritaanka ay samaysay shabakaddan ayaa ah mid ku salaysan dukumentiyo gaar ah iyo waraysiyo wuxuuna eegayaa go'aan qaadashadii qaldaneed ee ka dhalatay weerarkii cirka ee lagu dilay luul iyo maryam waa fal bahalnimo oo marmarsiyo looga dhigayo isgaarsiin luntay iyo xog sirdoon oo qaldantay waxayna xasuuqeen dad rayid ah oo aysan dan ka lahayn badbaadadooda warbixintada interasabti waxay sheegaysaa in gaariga ay la socdeen luul iyo maryam ay dusha sare kala socdeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayna duubeen muuqaalka qof kasta oo gelaya gaarigaas balse wasaaradda gaashaandhigga dowladda maraykanka ayaa ku tilmaantay duuliyaashii howlgalkaas hagaya kuwo khibradoodu ay liidatay hadalkaas ayaana u muuqday mid marmarsiyo loogu raadinaya dulmiga ay ku kacday africom maraykanku waxay kala saari waayeen ragga iyo dumarka taas oo laga yaaba inay saamayso go'aankooda shaqa joojinta ah waxay kaloo ahayd in ilmaha afar jirka ah ay xitaa ka xishoodaan oo ay joojiyaan fulinta weerarkan laakiin taas ma dhicin ayaa lagu yidhi warbixinta ay daawacday the interasabti taliska howlgalka wadajirka ah ee ciidanka maraykanka oo goobta ay dhacdadu ka dhacday u jiray kumannaan kun oo kilomitir waxay ahaayeen askarta ameerikaanka ah kuwa ku fashilmay gantaalkoodii ugu horreeyey inay ku dilaan dhammaan rakaabka balse waxaa jiray laba ruux oo ka badbaaday kuwaasoo kale ahaa luul iyo maryam waxaana daqiiqad kadib markii ay gaariga ka carareen lagu dhuftay gantaal kale oo ay soo tuurtay diyaaradda waxay u eg tahay inay sameeyeen qalad bareer ah sidaasi waxaa yidhi duuliyo diyaaradeed oo ameerikaan ah oo ka shaqeeya soomaaliya kaas oo ka qayb qaatay feelka baarista maalintii xigtay dhacdadan oo taariikhdu ay ku beegneed labadii abriil taliska maraykanka ee afrika ayaa ku dhawaaqay inay dileen shan argagixiso ah sidoo kalena ay burburiyeen hal gaari iyagoo intaa ku daray inaysan jirin wax rayid ah oo ku dhintay duqayntaas balse warbaahinta soomaalida ayaa dhacdadan u soo tabisay si ka duwan sida uu maraykanku sheegay hal bil kadib dhacdadaasi taliska africom ayaa guddi u soo xilsaaray xaqiijinta ahdaaftii ay ku beegsadeen duqaynta diyaaradeed sarkaalkii hogaaminaya baaritaankaas ayaana sheegay in goobta ay ku dileen afar rag ah qof dumar ah iyo laba carruur ah balse waxay ku andacoodeen inaysan xaqiijin karin huwiyadda dadka ay beegsadeen taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee africom ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalahada interasabte ee ku saabsan weerarkan ama khasaaraha ka soo gaaray rayadka wuxuuna ugu dambayn taliskan qirtay inay dileen dad rayid ah qaar ka mid ah duuliyaasha ameerikaanka ah ee ka shaqeeya soomaaliya ayaa qiray inay u dhaqmaan sida ay doonaan ayna fuliyaan waxa ay rabaan iyadoo aysan jirin wax muraaqabo ah markii aan tagnay afrika waxay la mid ahayd iyadoo aysan cidna kugu baraarugsanayn sidaasi waxaa yidhi duuliyaha daroniska iyo falanqeeyaha unugta howlgalka waxa uu sidoo kale isagoo the interasabti u warramaya hadalkiisa sii raaciyey waxay u eg tahay inaan samayn karno wax kastooo aan rabno waxay ahayd maskax ka duwan ciidankii gaarka ahaa ee aan kala soo shaqeennay afghanistaan mana jira wax muraaqabo ah oo caddaynaya sax ahaanshaha hadafka la beegsanayo madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump ayaa xilligiisii fasax furan siiyey ciidamada maraykanka ee ka howlgala soomaaliya kuwaas oo markii hore loo xadida ahdaaftii ay beegsanayeen taas oo ciidanka maraykanka ka dhigtay kuwa beegsan kara wax kasta oo ay arkaan maraykanka ayaa soomaaliya ka fuliyey laba boqol iyo siddeed weerar waana intii uu aqalka cad joogay trump taas oo afar boqol iyo lixdan boqolkiiba ka dhigaysa sarakaca ku yimid duqaymaha soomaaliya markii la eego siddeedii sane ee uu obama xilka joogay sida ay tilmaamaysa warbixinta waxaa kale oo jiray arrin ka qayb qaadanaysa korarka duqaymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geysanayaan soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii taasoo ah in fariiqa aaska force ee mas-uulka ka ah duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalalka liibiya yemen iyo soomaaliya ay ku tartamayaan tirada dhimashaha ay geysteen sida ay xaqiijiyeen ila sirdoon oo ka tirsan ciidanka maraykanka wasaaradda difaaca maraykanka ee bantikonga ayaa si cad u xaqiijisay in shan duqaymood oo keliya ay dad rayid ah ku waxyeeloobeen waxayna wasaaraddu qaadataa miisaaniyad sannadeed gaaraya ilaa saddex milyan oo dollar oo loogu talagalay in magdhow ahaan loo siiyo qoysaska dadka waxyeeloobay laakiin ma jirta ilaa hadda qoysas ay siiyeen wax magdhow ah oo ay xitaa ku jiraan ehelada luul iyo maryama hay-adda la socodka duqaymaha cirka ee airwors oo fadhigeedu uu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in ilaa boqol koow iyo lixdan rayid ah lagu dilay duqaymaha maraykanku uu ka fuliyo soomaaliya waana dhowrkii sane ee lasoo dhaafay aad ayuu mahadsan yahay ilyaas ayuu kaasi ahaa markanna jubbooyinka guddiga samata bixinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay gobollada dalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad raashin qaybina waxa uu ka sameeyey deegaanka hargeysa yarey ee dhacda duleedka degmada jilib boqolaal qoysas muslimiin ah oo deganaa tuulooyinka hoos yimaada degmada jilib ayaa raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay haddaba ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonnaa codadka mas-uuliyiinta guddiga gurmadka oo ay ka mid yihiin sheekh xasan yacquub cali iyo sidoo kale sheekh maxamed balli oo dadkaasi muslimiinta ah fagaaro kala hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بقى مهدل سبحانه وتعالى waxaan ilaahay oga mahad celinaynaa nimcada iyo islaamnimada iyo walaalowga ilaahayna walaaleeyey islaamku nagu walaaleeyey baan alla oga mahad celinaynaa waxaan ilaahay oga mahad celinaynaa inuu ilaahayna waafajiyey isgarabsiga iyo waxaa weeyaan iskaalmaysiga iyo isku gurmashada walaalayaal dhibaatada taalla ilaahay baa keenay subxaana wa tacaalaa maqaadir ilaahay weeye waana dunuub annaga xaggeenna ka ahaatay waxaanala ka doonayaa marka hore alla subxaana wa tacaala inaan u towbad keenno ayaanala ka doonayaa waxaanala ka doonayaa inaan isgarabsanno oo aan istaageerno oo aan isku gargaarno ilaahay subxaanahu wa tacaalaana inoo naxariisto nebigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama irxamuu man fi alardi yarxamukum man fi asamaa u naxariista kuwa dhulka jooga ilaahagis cirki jirayna waa idin naxariisanayaa walaalayaal masiibada ilaahay baa keenay in lagu safraa la doonayaa nimcada maanta haddaan haysanno oo gurmadkii gargaarkana ilaahay baa noo keenay in lagu shukriyaa la doonayaa jazaakum allaahu khayran walaalihiinna xarakatu shabaal mujaahidiin waxay ku tala gashay inay idin gurmato anta karaankeedaiy anta awooddeedii tahay anta ay heli karto insha allahu biidni illaah mujaahidiintu idinkama hagran doonaan mana yaraysan doonaan insha allahu biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan heli karno ilaahay idinkii waa idin soo gaarayaan waxaa laydinka rabaa insha allah biidni illaah idinkuna ninkii maanta galabkan meeshaan wax ka helay midka aanan wax helin inuu kiilikiilayaa laydinka doonayaa oo isagana wax uun sii gaarsiiyo qoyska deriskiisa oon galabkaan wax gaarin ama berri galab wax gaari doona haddii ilaahay yadhaaho inaad isgarabsataana laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa gurmadkii baa socda guddiga gurmadka iyo ka howlan inaad u dhegannugulaataan awaamirtuona aad dhegaysataan meesha laydin ishaaro aad u gudubtaana laydinka doonayaa si shaqadu ay u socoto si fiican iyo fudud ay ugu socotaa laydinka doonaya insha allah biidn illaah oo aan la samaynin waxaa weeye aan amar diidda aan la samaynin meeshii ay biyo soo galaan oo layidha biya ku soo socda ha laga guuro in si dhaqsiya looga guuro le'anna markaasayse hallanaanaysaa inaad lugta oga baxdaan inta doon laydin kaga bixin lahaa idinkii alaabteena laydin kala rari lahaa awaamirtoona insha allah inaad hogaanstaan laydinka doonaya insha allah biidn illaah marka dhibaatada ilaahay baa keenay dheefaa ka dambaysa insha allah inaan ku sabirno ayaana laka rabaa biidn illaah marka waxaan oo kale wayna soo mari jireen waana ka samata dhixi jirnay oo ilaahay waa naga badbaadin jiray haddana ilaahay waa naga badbaadinaya insha allahu biidn illaah marka waxaa la doonayaa insha allah in la isgarabsado dadka muslimiinta soomaalida ee ama dibid jira ama dal jooga dadka muslimiinta ee walaalihiinna dhibaataysan u soo gargaara garab soo siiya waxaad heli kartaan soo siiya waxaad heli kartaan u soo dira soomaalidu waxay kaga qiimo badan tahay bulshooyinka la nool ee deriska la'ah walaaltinimada iyo gurmadka isgarabsiga iyo waxaa weeyaan yacni tasaatufka iskaalmaynta ayaa kaga duwannahay qawmiyadaha kale ee aan islaamka ahayna gaalada oo annaga deriska nalaah soomaaliya arrintaa waa ku ammaanan tihiin diinkiinna iyo islaamnimadiinnaana sabab u ah sidaas inaad u walaalowdaan dadka u soo gurmada dadkan u soo kaalmeeya dadkan gacantiinna soo gaarsiiya u soo mariya walaalihiinna guddiga ku howlan shaqadatan waxaad heli kartaan dadka dibadaha jooga iyo dadka dalka jooga ee ganacsatada oo ilaahay hantada siiyey iyo dadkaan ganacsatada anu ilaahay wax siiyey dadkaan u soo gurmanno ilaahayna subxaana wa tacaala waa noogu naxariisa ilahay waxbun ugu siin doonaa insha allah biidn illaah maanta marka guddiga waa idin soo booqday intaanna waa idin keenay in ka badan insha allahu ilaahay hadduu noo soo dhiibo idinkuna waa idin dhiibaynaa wixii ilaahayna siiya waa idin siinaynaa biidn illaah idinkuna ilaahay barya in dhibaatada ilahay naga qaado subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu seeqaan ugu dhiibaynaa insha allah biidn illah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوigan waa jawi qurxoon weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala baa noo qadaray waa jawi dhinacna ka ah dhibaato dhinacna ka ah waxtar iyo wanaajin iyo macnaha isku hiloobid iyo waxqabasho fatahaadan iyo dhibkan dhacaya biyaha waa imtixaan ilaahay uu keenay wamaca daalika wax badan baa ilaahay noo cafiya wayacfu can kasiir macaasideenna dunuubta xumaanta waxaas oo dhan oo macaasiya waa waxa biyahan keenay weeyaan aan u toobadkeenna ilaahay ilaahay aan u laabanno fafiruu ila allah ilaahay aan u laabanno salaadda aan hagaajinno sakada aan bixinno ilaahay aan u toobadkeenno waxaas haddaan ka fogaanno ilaahay biyaha waa naga qaadayaa dhayiga iyo barwaaqaduna waa dambaysaa guryihii baa lagu noqon doonaa gellaydii iyo sisintii iyo ambuulkii wixii dhumay wax ka badan baa laga heli doonaa dhayiga iyo waxa ka dambeeya laakiin sabir baa la rabaa sabir baa la rabaa ducaa la rabaa waxaa la rabaa in walaalihiinna mujaahidiinta waxba idinka hagran mayaan duceeya ilaahmu masiibada naga qaadahaya idinku isxurmeeya waxaad haysaan walaalihiin wax ka siiya sidaa weeyaan midda labaad dadka muslimiinta maantaoo kalea la doonayaa dadkan inay ilgaara ku fiiriyaan dadka ruuxa nakhwadiisa iyo gobonnimadiisa iyo islaamnimadiisu maantay soo baxaysaa marka la leeyahay huwa samaakum almuslimiin waa si guud weeyaan waa la wada cibaadaysan waa la wada tukan waa la wada sadaqaysan waa la wada qurxoon yahay laakiin markay walaaltinimadu soo baxayso muslimiinta guud ahaan iyo reer soomaaliyeed meelaha joogtaan caalamka maantaoo kalea waxaa la doonayaa ruuxuu walaalkii naftiisa inuu u huro bal fiiriya waxaa meeshaan ka jira doomaha la naqlinayo xiyaalka laga soo saaraya meesha siday biyuhu yihiin dadka waxaa loo qaybinayo maanta shirinkiinna iyo fikirkiinna iyo caqligiinna iyo ducadiinna walaalihiinna dhibban ku gargaara maanta ha ka aamusinina waxa soomaaliya ka socda dad baa ayagu kun guri ku raadsanaya kuwana ilaahay daraaddii ayay u samata bixinayaan waana kala og tihiin dadka dadka wax u taraya aannu dadaalno aannu ilaahay ka cabsanno aannu isku gargaarno sidaasaa noo ballana wajazaakum allaahu khayran wsali allah wsalam calaa nabiyina moxamed waa hagaag markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysiyo wariyaheenna cismaan axmed dhuubow uu la yeeshay qaar ka mida dadka muslimiinta ah ee raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay waxaan ku sugannahay deegaanka hargeysari raashiin ayaa dadka loo qaybiyey walaal magacaa ku bilow nuurta cabdi xasan nuurta cabdi xasan nuurta inoogu warran maanta halkaan magacee deegaankan deegaankan hargeysiyarey waa gartay biyan suhori makayuni askacane makayuni dargeesaan joognaa alxamdulilah waxaanana siiyey raashin maatada iyo naftadle waxay raashinkii dhan waa ku soo dhaafnay biyaha buushaan ka imaanay buush alxamdulilah hargeysyaree jooga raashinanana siiyey alxamdulilah bac shandarabo saliid bariis sokor
marka deegaanka a ka soo tagtay wax khasaare ah marka oo deegaanka ma biyaha soo galay
waxaan ku soo dhaafnay raashinkaana biyahaan ku soo dhaafnay alxamdulilah daraashinana na siiye halkan sidee ku soo gaartay marka buush ayaan ka imaanay buushaa soo raacay buushaan soo raacay buushka khatartiisa ka warran
buushka rafaad waaye qatar waaye biyaha saas u saaran buushan kusoo dharki dhaan fajak alxamdulilah kaligaa tahay mise caruuraa wadata caruur ilmaan wada ilmo toddobo todobada buusha saasa aa alxamdulilah iisha usmaan nasiib deegaankaaga makayuuni yaray alxamdu cali shukru buusha sokorni alxamdulilah hargeysi koyni alxamdu cali shukru todow dhalood yaa wadada hadda raashinga gacanta ka haysana bacanana sii maynana siiyay bariis sokor saliid bac shandarwa alxamdu cala shukru wilaayadana siidi gaal ilaahay yabiyo muslimiinta kor ilaahay ka dhigo alxamdulilah haye walaal magacaa noo bilow ilman waa haysataa xaggee ka soo guurtay anuba umul ee ah iish maaday cali magace iisha maaday ali umalaceya deegaankey makayuuni baraka ena hargeysyaraya taagagna taaga ba'aniin taaganta maasha allah walaalaha ba'anasiyan hadananiin taago rabna shandarbo ba' kiish bariis haaf sokor sadahal saliid ayaananasii alxamdu alshukr mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaalada allaha noo qabado maasha allah waa garta adigoo umula miyaad maxaad soo raacday marka ma deegaanka maxaad marka halkaas sid kusoo gaartay dooŋa sarahi dooŋa nininsheeni ana iyo ilmahey walaalaha nasaqaadan hargeys yaree ninisheeni
magaceedu waa xaliim siid axmed cabdi samatar tuuladaadana tuuladayda waa berdaale mujaahidiintu aad bay noo garab qabteen aad bay noo soo dhoweeyeen waa soo barakacnay guryaashaynay ku soo kacnay raashiin bayna siiyeen alxamdulilah aad bay ugu maxadsan yihiin halkana mujaahidiinta baa ay keen ilaahay keena kusogo doon baan soo raacnay doontan mujaahidiinta naga keeneen caruur caruuraan wataa guryahayn biyaha soo galeen oofkii waa naga daada galeedii iyo wixii marka mujaahidiinta na garab qabteen ayagaana raashiinna siiyeen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay habiibo cabdiqaadir maxamed xasan habiiba ee soo dhowow idaacadda anduluusa ku waraysanayso ka war deegaankaaga waxageen deegaankay makayuuni waa gartay walaalahayna waxana siiyeen bariisana siiyeen saliidana siiyeen sokorana siiyeen caafimaad allaha siiyo kor allaha ku dhiko aruur yarna waa wadanaa soo barakacne sagaalaa wadanaa waa soo barakacne maxaa soo raacday markaadoontanana soo raacsiye meeshana nagu keena meeku gurnay makayuuni doonina hadnasaari inaan lama habada oo dhimati doonada haddin haada fadne unaba dhammaada fadni wiil iyo gabar allaahu akbar doonad haddii haada fadneen xaggee kaaga dhinteen ilma makayuuni geeg doonadu hana deerti maahan la dhamaada fadi xaggee le daadooda meeqaa ilmaha dhintay todoba jir sideed jir allaahu akbar alxamdulillah hadda maynana sey saliid shandarbo busto bac maasha allah alxamdulilaahi rabbi marka meedadkooda male ilmis biyaha qaaday biyoo qaaday miid mal halna ba nafta tatiirayni halo moodni halo barakacanay inta koyni alxamdulillah alshukru keer allah siinsiyo maasha odagna wiin way naftad heerka indhiifasaan guri oo sugoysaan haddaba baahi yaalgalayti eber barwara kuli eber alhamdul biyo qaadi hoobna kor iyo hoosana noo hay hoos biyo ka socod korna ilaaha ninshaani birna dhaha mal alxamdulillah alshukr wal ilaahi shaani kheer way xasan maxamuud usmaan aadan daraay yusuf xasan deegaanka waxa gool hargeysiyarey makuyunin waa ka soo kacay biina waa i soo buriyey hadda hargeysiyaan jooga yani alxamdulillah wilaayada yani bariis iyo sokor iyo saliid iyo ba iyo shandaro bana siisay waan ugu mahadinaynaa ilaah ka waran sanadkan maya fataadaha sanadkan zaa'id waaye dhacdayda waa toddobaatan iyo afar baa jira
magacayga waa nabadoon cabdiwahaab mugano nuur hargeysiyarey marka waxaa waaye maaragtay nicmada maanta aan dhex taagannahay nicmatul iimaan ee maaragtay wal istiqraar waaye marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sidii hadda maanta maaragtay mareerey hargeysa buulsheeqey makayuuni berdaale buulishiidaad iyo maaragtay gandooble lixdaas tuulo ayaa inta hargeysyarey raashin laga siin haayaa marka waxaa waaye maanta farhaddayna mid la soo koobi kara ma aha marka laga tago inay khasaare geysteen wax dadoo ku dhinta ma jiraan maya wax dadoo ku dhinta ma jiraan laakiin waxaa waaye wax lagala soo baxay ma jiro ama sariir ha noqoto ama matoor ha noqdo ama xoolo ha noqdo wax lagala soo baxay ma jiraan ama badar ha noqdo wax lagala soo baxay ma jiro maatada keliya doomin lagu badbaadiyey
ummadda may faree dirdaar indaree masiibadan to ilaahay sheeni waaye ummadda may dirdaar indaree inay horta markii hore is ifiyaan marka lamaadna cibaadada inay lawalaabaan is-afiyaan oo isjeclaadaan waxaan waa imtixaan waay imtixaan ilaahay iniin soo dari waaye waxbarashadii diinka inay iska adkeeyaan marka walaalaha inay gacanta isku qabsadaan taasaa fareeya ani fariin indere deegaanka biyaha markii hore howlin nouso gali markii dambena hoogaa agajiid amala nouso gali hasee ahaatee biyaha aad iyo aad maanta ma ilaahayinka mahad eliyaane intan oo bahar ee ama intan fasahaad ee soo fakatay haddii ilaahayninka halaagne taas horta maxaad ugu yeelnay waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin waxaa inoo soo jeediya walaalkeena ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteennii gaarka aheyd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee ku sugan magaaladaasi haddii aan ku bilowno xubinteenna majaasirtii ugu dambeysay ee yahuudda ay ka geystaan magaalada khaza diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo culus ka geystay qaybo badan oo ka mid ah magaalada khaza oo uu ka mid yahay cisbitaalka lagu magacaabo al indunuusi iyo sidoo kale xeryo qaxooti oo ku yaala mandiqada rafax ee ku taalla magaalada khaza tiro aad u fara badan oo dad falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqaymahaasi kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka shahiiday iyo kuwa dhaawacmay waxay u badnaayeen haween iyo carruur sida maanta lagu baahiyey baraha internetka muuqaalo laga soo qaaday goobaha duqaymaha ay ka dhaceen duqaynta ugu daran waxaa yahuuddu maanta ka geysteen xero qaxooti oo ku taalla mandiqada rafax oo ka tirsan magaalada khaza halkaasi waxaa ku shahiiday in ka badan ilaa soddon ruux oo falastiiniyiin ah halka tirayntaa ka badanna ay ku dhaawacmeen iyadoona dhismayaal goobtaasi ku yaalana ay burbureen weriye ka tirsan weriyaasha ku sugan magaalada khaza oo booqday goobtaasi ayaa ka warramaya sida ay halkaa wax uga dhaceen
waa duqayn cusub oo ciidanka yahuuddu u geysteen guri ku yaala xerada qaxootiga ee shuquud ee magaalada rafax oo ku taalla koonfurta magaalada khaza aad ay u badan yihiin dadka shahiiday iyo kuwa dhaawacmay ee ay galaafatay duqayntan halkan aan ku sugannahay burburka dhismayaasha oo aad u daran ayaa ka muuqda kadib duqaynta halkan ka dhacday sida hortiinna ka muuqata waxaa socda howlaha lagu baadigoobayo dadka la la'yahay ee ku hoos jira burburka dhismayaasha sida laga warqabo dhismahan la duqeeyey wuxuu ku dhex yaalaa xero qaxooti oo ay aad u buuxdhaafiyeen barakacyaal filistiiniyiin ah sidoo kale waxaa halkan ku yaalay dhismayaal isku dheggan oo hoosta isaga jiray kuwaasi oo dhammaantood dumay sababa ku aadan duqayntan daran ee gelgishay deegaano badan oo ka tirsan magaalada rafax ee khaza به منازل ملاصقة هنا من الإسباس جميعها انهار بفعل القصف العنيف جدا الذي هز مناطق كثيرة في
sidoo kale ciidamada yahuudda waxa ay duqaymo weli ku wadaan cisbitaalka al indunuusi ee ku yaala magaalada khaza cisbitaalkaasi oo hadda ay go'doomiyeen ciidanka kufaarta yahuudda waxaa lagu soo warramayaa duqaymihii ugu dambeeyey inay ku shahiideen dad ku sugnaa gudaha cisbitaalkaasi oo isugu jiray bukaanadii cisbitaalka ku jiray iyo dad barakacayaala oo markii horeba halkaasi gabaad ka dhiganayay waxaa adag xaaladda cisbitaalkaasi iyadoo dadka shahiidana aan cisbitaalka laga saari karin kuwa dhaawacmana aan loo hayn dawo iyo daryeel caafimaad toona kadib markii korontadii cisbitaalkana ay go'day dawadiina ay la'atay iyadoona cisbitaalka gebi ahaantiisba ay ku hareeraysan yihiin ciidamada yahuudda qofkii isku daya inuu cisbitaalka dibadda uga baxana ay ciidanka yahuuddu tooganayaan mid ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ee ku dhaawacmay duqaymaha yahuudda ay ku wadaan cisbitaalkaasi al indunuusi oo cisbitaalka ku sugan ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu si kooban uga warramayaa xaaladda cisbitaalka ka jirta
yahuudda ayaana hareeraysay waxaana go'doomiyey taangiyada iyo baaldoosarada yahuudda waxayna saldhig ka dhigteen ciidanka yahuudda albaabka laga soo galo cisbitaalka al indunuusi waxayna dadka caadiga ah iyo dadka dhaawacan ee cisbitaalka ku jira u diideen inay wax dhaqdhaqaaq ah sameeyaan cisbitaalka hadda ma yaalaan wax cunto ah iyo biyo ay dadka cabbaan iyo wax walba oo ay dadka u baahnaayeen xitaa waxay diideen yahuudda daawadii dadka xanuunsan la siin lahaa
sidoo kale duqaymaha cisbitaalkan keliya kuma eka sidoo kale yahuuddu waxa ay duqayeen saacadihii lasoo dhaafay cisbitaalka lagu magacaabo kamaal cudwaan oo hadda ah cisbitaalka keliya ee dhaqdhaqaaqaya oo dadka haddii dhaawacmaan la geenayo isagana dhibaatada ugu weyn ee hadda haysata waxay tahay in duqayn madaafiic iyo mid diyaaradeedba ay ku socoto oo cisbitaalkii dhismihiisa intiisa badan ay burbureen dadkii la daaweynayana qaarkood duqaymaha ay ku shahiideen arrimaha ugu waaweyn ee maanta la hadalhayay oo warbaahinta iyo wargeysyadu ay qorayeen ee arrimaha khaza ku saabsan waxay tahay arrin hadda soo ifbaxday oo soo shac baxday balse sannado badan ay yahuudda wadeen balse hadda la ogaaday arrintaa waxay tahay in dadka shuhadada ee falastiiniyiinta ee yahuuddu markii goob intay duqeeyaan ay la wareegaan dadka shuhadada ay qaataan oo maalmo ay soo haystaan waxaa la sheegay kadib baaritaano dheeroo la sameeyey in dadka shuhadada ee yahuudda ay qaataan ay xubnaha jirka kala baxaan weliba xubnaha ugu muhiimsan hay-adda isku magacawday dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa arrintaa kashiftay maanta waxayna sheegtay baaritaano iyo caddeemo ay heleen ay muujinayaan in yahuudda dadkii dhowaan ay ku laayeen cisbitaalka ashifa oo meedadkooda ay qaateen ay xubnaha jirka kala soo baxeen dadkaasi oo in ka badan boqol ka mida dadkaasi shalay lagu duugay magaalada khan yunis qaarkood waxaa laleeyahay qaarkood waxaa ka muuqanaya jirkooda camaliyaadkii yuhuudda ay ku sameeyeen oo xubnaha ay kala baxayeen hay-addaasi sargaal u hadlay ayaa arrintaasi warbaahinta u sheegay iyo xogaha arrintaa ku aadan ee issoo taraya نعلم أنه خلال ال 25 سنة السابقة كان هناك العديد waxaan wada ognahay in shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay yahuudda ay wadeen inay xadaan oo ay qaataan meydadka shuhadada filistiiniyiinta ee ay dilaan islamarkaana ay kala baxaan xubnaha ugu muhiimsan ee jirkooda gaar ahaan maqaarka arrinkaasi waxaa caddeeyey xogo laga helay ilo lagu kalsoon yahay oo isugu jira falistiiniyiin ajaanib iyo sidoo kale yahuud oo arrintaasi xaqiijiyey waxaa suuragal ah in arrintan ay noqoto mid dhalisa cabsi maadaama ciidanka yahuudda ay weli sii wadaan ficiladan ee ah in ay qaataan meydadka kadibna ay u isticmaalaan gorgortan wadahadal taasina waxay keenaysaa sidoo kale cabsi hor leh oo ah in yahuudda ay ka garacsadaan xubnaha jirka dadka shuhadada ah ee filistiiniyiinta iyo maqaarka dadkaasi واستعمالها بالمفاوضات وممكن أن يكون هناك أيضا مخاوف أن يعني بالتجارة بالأعضاء وال- والجلود runtii arrintan waxay noqotay mid si weyn ay warbaahintu maanta u hadalhayeen iyadoona ciwaan ka dhiganayeen warbaahinta yahuudda oo shacabka reer falastiin nolol iyo geeri midna aan ku deynin haddii ay nool yihiinna duqaymahaasi ayay ku baabi'iyeen haddii ay dhintaanna xubnihii jirka ayay kala baxayaan bal markana aan eegno tirakoobka dadka shuhadada falastiiniyiinta tani markii cudwaanka yahuudda uu bilowday waahda caafimaadka magaalada khaza ayaa caawa soo saartay tirakoob ku aadan dadka falastiiniyiinta ee shahiiday waxayna ku sheegeen afar iyo toban kun siddeed boqol konton iyo afar ruux oo falastiiniyiina inay shahiideen lix kun boqol iyo konton waa caruur dadka shahiiday afar kunna waa haween halka dhaawacna uu gaarayo soddon iyo lix kun oo falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur intaa haddaan ku dhaafno majaasirta bal aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa iyo howlgallada ka dhanka ah yahuudda waxay noo soo koobaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil magaalada khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay martigelisay dagaalo dhex maray ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin ismaaciilow xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah sida xaafadda sheekh ridwaan xayu zaytuun beytulaahiya beytuxaanuun iyo goobo kale ayaa martigeliyey dagaalo dhex maray muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kale walaalka waxaa jiray duqaymo lagu beegsaday ciidanka yahuudda dhanka kale ismaaciil oo caawa fiidkii waxaa hadlay mid ka mid ah afhayeenada kooxaha muqaawamada filistiin oo lagu magacaabo abuu cubayda wuxuu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey howlgalladii saacadihii lasoo dhaafay ay fuliyeen muqaawamada ismaaciilow waxa uu sheegay in afartan iyo siddeed maalin kadib iyaga ay hoggaanka u hayaan dagaalka islamarkaana si wanaagsan uu ku socdo camaliyadda duufaanta alaqsa waxa uu tilmaamay in ciidamadooda ay si firfircoon uga dagaalamayaan dhammaan jabahaadka kala duwan ee magaalada khaza ismaaciilow waxa uu sheegay abuu cubayda in saddex boqol iyo soddon iyo shan ka mid ah gaadiidka cadowga ay beegsadeen tani markii ciidanka yuhuudda ay gudaha u soo galeen magaalada khaza toddobaatan iyo labadii saac ee lasoo dhaafay ayuu sidoo kale ismaaciilow waxa uu sheegay in soddon iyo saddex gaari ay beegsadeen ismaaciilow sidoo kale howlgalo dhacay talaadadii arbacadii iyo khamiista ayuu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey waxa uu sheegay in maalinkii talaadada howlgallo kala duwan ay ka fuliyeen xaafadaha magaalada khaza mid ka mid ah howlgalladaas ayuu sheegay in askari ka mid ah ciidankooda uu weerar ku qaaday siddeed askari oo ka tirsanaa ciidanka yuhuudda kuwaasoo ku sugnaa goob u dhow cisbitaalka rantiisi ee ku yaalla xaafadda sheekh ridwaan waxa uu sheegay inuu awood u yeeshay in si toos ah uu u beegsado ciidanka yuhuudda islamarkaana uu ka dhigo wax dhintay iyo wax dhaawacmay ismaaciilow sidoo kale waxa uu sheegay in miinooyinka loogu talagalay afraadda ay ku beegsadeen ciidamo lug ah oo marayey xaafadda beytuxaanuun walaalkiinahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin aad buu u mahadsan yahay walaalkeen shayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlaynay xaaladda magaalada khazana caawa naga intaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horraysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu